إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii بلوq الmaraam min أdilaة الأحكاam waxaana ku dhex jirnay kitaabu طahaarة gaar ahaan waxaana ku dhex jirnay baabu qaضاء الxاajة waxaan soo gaarnay xadiidka abi ayuub oo uu yidhi xaafidku wali sabcati toddobadii waxaa u sugnaaday waa lixdii ummahaatu sitaha ahaa iyo axmed wali sabcati toddobadii waxaa u sugnaaday min xadiidi abi ayuub abi ayuub xadiidkiisa waxaa uga sugnaaday radia allaahu canh nabigu inuu yidhi laa tastaqbilu lqibla qiblada ha la qaabilinina biqaa'idin saxara walaa bowlinkaadi walaakin shariquu bari ula jeesta ow qaribuu ama galbeed ula jeesta xadiidkan waxaa wariyeyoo saxaabiga wariyey waa abi ayuub abu ayuub magaciisa waxaa la idhahdaa khaalid ibnu zayd khaalid ibnu zayd alansaari annajaari wuxuu caan ku yahay kunyadiisa kunyadiisa khaalibka ah abu ayuub alansaariya la yidhahdaa magaciisuna waa khaalid ibnu zayd wuxuu ka qayb galay daycat lcaqaba oo raggii waxa wayan ansaarta ahaa ee nabiga sala allahu calayh wasalam madiine inta ka tegey maka ugu tegey ee ballanka kula soo galay hadduu nebigu soo wareego oo uu madiine yimaado inay difaacayaan kana difaacayaan waxa ay ka difaacaan naftooda iyo ehelkooda sidaas raggii ballanka nabiga kula soo galuu ka mid ahaa raggii ballanka kula soo galuu ka mid ahaa nabigana sala allahu calayhi wasalam markii uu yimid madiina gurigiisuu ku degay ilaa masaajidka la dhisay oo qolalka nabigu degayay la dhisay waxa weeyaan gurigiisuu deganaa nabigu sala allahu calayh wasalam nabigu markuu ansaarta iyo muhaajiriinta walaalaynayey oo midba mid gooniyaha lala walaalayay ilaa muhaajiriintu waa dad musaafir ah oo waxa weeyaan muhaajiriin ah oo aan deegaanka u dhalan oo guryahoodii iyo hantidoodii ka yimid marka mid kasta waxaa lala walaaleeyey mid ansaari ah si noloshiisa uu uga warqabo oy nolosha u wadaagaan muscab ibnu cumayr a asaga lala walaaleeyey wuxuu ka qayb galay abu ayuub alansaari khaswatu bader iyo wax alla wixii ka dambeeyey ee nabigu ka qayb galay sala allahu calayh wasalam kadibna futuuxaadkii ka dambeeyey ayuu ka qayb galay wuu laasimay duulaanka weligiis duulaan kama harin ilaa mid kale inuu ku maqnaa maahan duu mid ka maqnaa kan kaluu jira ee isagoo jooga duulaan looma bixin isna iskama joogin ilaa aakhiru xayaatihi lagu oofsaday khaswatu qustandiniya duulaankii qustandiniya ee lagu duulay waxa weeyaan qustandiniya oo min bilaadi ruum ka mid aheed waqtigii mucaawiya sanata itnatayn wa khamsiin halkaas ayuu waxa weeyaan ilaahay ku oofsaday xadiidka xadiidka wuxuu faa'iideynayaa marka qofku xaajo gudashada u fadhiisto ama ha ahaado waxa weeyaan xamaam iyo suuli ama meel bannaan ha ahaato waxa weeyaan ma kala qaadin nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi qiblada ha ula jeesanina dabadana ha u jeedinina saxaro iyo kaadi midnaba midnaba laakiin waxaad u jeesan kartaan bari oo meesha qoraxdu ka soo baxdo ah iyo galbeed oo meesha qoraxdu u dhacdo ah labadaasaad u jeesan kartaan labadaas ayaad u jeesan kartaan sidaas ayaa nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam haddaba maxaa marka xadiidka laga faa'iidin waxaa laga faa'iidayaa in qiblada loo jeesto marka la xaajo gudanaa inay xaaraam tahay in sidaasoo kale loo daba jeediyaan inay xaaraam tahay laakiin hal maado waa inaad ogaataa nabigu markuu leeyahay shariquu ow garibuu hadalkaas waxa weeyaan waa reer madiinuu nabigu la hadlaya sala allahu calayh wasalam waxa weya waa reer madiina iyo cid kasta oo markay u jeesato bari ama galbeed ay u jeesato aan qibladii u jeesayn sida wax alla wixii qiblada shamaal ka xiga waqooyi wixii ka xiga wixii qiblada waqooyi ka xiga reer madiine oo kalea haddii waxa weeyaan ay galbeed u jeestaan iyo hadday bari u jeestaan midna qibladii waxa weeyaan mana qaabilayaan umana daba jeedinayaan sidaasoo kale waxaa nagoo kale iyo reer yamaneed oo kale wixii ka soo xiga januub waxa weeyaan waa lami wax alle waxa januub ka soo xiga kacbada waa sidaasoo kale haddii ay u jeestaan qorax ka soo bax iyo hadday qoraxo dhac u jeestaan qibladii qaabili maayaan dabadan ujeedi maayaan marka waa labada dhinac dadka ka xiga waa qolada januubka ka xigta iyo qolada shamaalka ka xigta laakiin qofkii awalba ka xigay shamaalka waxaan rabaa sharqi qorax ka soo buxu qibladii ka xigay iyo qofkii ka xigay garbi oo qoraxu dhac ka xigay kaas waxa weeyaan hadduu u jeesto galbeed ama qorax ka soo bax waxa weyan hadda qiblada ama waa u daba jeedina ama waxa weya waa qaabila kaas uma taalo marka waxa khitaabkaasuu ku wajahan yahay waa reer madiine iyo cid kastoo lamid ah oo markay u jeestaan qorax ka soo bax ama qoraxu dhac aan qaabilayn kacbada ayaa khitaabku ku wajahan yahay dadka kalena waajib waxaa ku ah inay macnaha qaataan oo ah inaysan qiblada waxa weeyaan qaabilin oo aysan waxa weyn una daba jeedin oo maalan dadka ka xiga qoraxu dhac oo kale waxa weyan koonfur iyo waqooyi u jeesanaya ee uma jeesan karaan bari iyo galbeed uma jeesan karaan sidaas wey sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageenna waa xaaraam oo nahyigu waa litaxriim nahyigu waa litaxriim ahlucilmiga laba qowloo ama laba madhaboo waaweyna iskugu khilaafaan dhow qowl ay leeyihin laakiin laba madhabaan ka soo qaadaynaa madhab madaahibta ahlu sunnaha ka mid ah waxay leeyihiin weligeed ama suuli dhexdiisa ahaato dhismo dhexdiisa ahaato geed ha kaa xigo derbi ha kaa xigo meel bannaan joog waa isku mid marnaba lama qaabili karo dabadana looma jeedi karo waxaa ka mid ah ahlucilmiga sidaas ku tegey waa madhabka xanafiyada riwaayad imaamu axmed shaykhulislaam ibnu taymiya ardaygiisa ibnulqayim aljawsiya ibnulxarabi ibnulxasmi shawkani iyo kayrkoodba sidaasay mareen dhismo iyo dhismo la-aan waa isku mid meesha ay ka faa'iidaysteen in dhismaha iyo dhismo la-aantu isku mid tahayna waxay tahay xadiidka waxa weeyaan markuu wariyey abu ayuub alansaari wuxuu yidhi faqadimna shaam fawajadnaa maraaxiida qad muniyat naxwa alkacbati fananxarifu canha wanastakfiru llah wuxuu yidhi shaamaan tagnay markaan shaam tagnay waxaan aragnay suuliyaal la dhisay oo xagga kacbada loo jeediyey markaan suuliga galno kacbada waa ka leexa jirnay ilaahayna dembi dhaafaan weydiisan jir waan haddee dhismihii dhexdiisa ogow meesha ay ka jeesanayaan marka aimadaasaan sheegno xanafiyada iyo shaekhulislaam ibnu taymiya iyo alcalaama ibnulqayim iyo shawkani iyo qayrkood waxay mareen sidaas oo ah inaysan kala qaad lahayn dhismo haddaad joogto iyo haddaad bannaan joogto ee labadaba ay mamnuuc tahay inaad qaabisho waxayna yidhahdaan waa sida raawiga xadiidku fahmay abu ayuub alansaari oo hadda dhismihii iyagoo ku jiru leeya waa ka leexayna welibana ilaahayna dembi dhaaf aan weydiisayn dembi dhaafkaas waxay yidhahdaan laba shayba waa dhici kartaa inay mar ishalmaamaan oo ay u jeestaan waxaa kaloo dhici karta inaysan kajeesigii kacbadu si toosa ugu suurtogelin ilaa dhismihii inuu yaryaha dhici karta oo noocan maa xoogaa qaabilidu ay ay gasho marka xoogaagaasay ka dembi dhaaf dalbayaan taasay ka dembi dhaaf dalbayaan taas waa qowl madhabka labaad waa madhabka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen sida imaamu maalik sida imaamu shaafici sida madhabka axmed ibnu xambal uu yahay sida calaamatu sancaani uu rajaxay waana madhabka bukhaari oo imaamu bukhaari xadiidka baabu u qabtay wuxuuna yidhi baabun laa tustaqbalu lqiblau biqaaidin walaa bawlin ilaa cinda albinaa jidaarin aw naxwi dhismo marka la joogo maahane marka kale mamnuucta saasuu imaamu bukhaari uu saxiixiisa ugu baabaystay marka labada madhabna waxaa raajax ah madhabka imaamu lbukhaari imaamu maalik imaamu shaafici iyo qeyrkood ay mareen oo ah in la kala qaado dhismaha iyo banaanka haddii kacbadii wax kaa xigaan iyo qibladii waa ku bannaantay meesha rabta u jeeso oo dhismaad ku jirta iyo suuli haddaad bannaan joogtana ha qaabilin kacbada sidaasaa raajixa maxaa raajix ka dhigay waxaa raajix ka dhigay xadiidka kale ee cabdullaahi bni cumar uu wariyey ee bukhaari iyo muslim ku yaalla cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi raqaytu yowman calaa beyti xafsa maalinaan waxaan koray yidhi guriga xafsa binti cumar ibn xabsa binti cumar oo zawjadii nabiga ah sala allahu alay waslm gurigeedaan koray markaan koray fa ra'aytu rasuul allahi sala allahu alay wasalam rasuulka allaan arkay yaqdii xaajatahu isagoo xaajo gudanaya oo macnaha dhismihii ku jira guriga korkiisa markaan koray mustaqbila shaam oo shaam kusii jeeda mustadbira alkacbati kacbadiina u daba jeediyey waxaa dhici karta suu nabigoo xaajo gudana mxuu ufiiriye nabigu inuu meesha ku xaajo gudaa warkama hayn isagu gurigu iska koray guriga gurigii walaashiis gurigu iska koro markuu koro ish uga dhacdo qasad la-aan wey markaasaan arkay yihi nabiga sala allahu calayh wasalam oo shaam kusii jeedaya baytlmaqdes waxa weyaan kacbadiina u daba jeediyey welidaa saas daraaddeeda cabdullaahi bni cumar maalin maalmaha ka mid ah ayuu hal uu wato inta fariisiiyey uu qiblada iyadii kusii jeeso qiblada isagoo ujeedu kaadi u fariistay markaasuu ku yidhi marwaan lasfar taabici la dhihi jiray uu yidhi war arrintan miyaa la reebin ad cabdullahi bni cumarow samaynayso markaasuu yidhi waxaa la reebay marka banaanka la joogo fa idaa kaana baynaka wa bayna alqiblati shayun yasturuka falaa bas sidaasuu labadii xadiis u jamciyey sidaasuu cabdullaahi bni cumar labadii xadiis u jamciyey xadiiskii horetoon sheegnay oo uu cabdullahi bni cumar nabiga arkayna waxa weeyaan bukhaari muslim oo wariyeen waxaa dhici karta in la yidhahda xadiiskaas waxaa ku jira in loo daba jeediyo ee in la qaabila halkee laga keenay tan hore taas horta waa looga qiyaaso karaa tan labaadna xadiis gooniya heleed oo waxa weeye jaabir ibni cabdillaahi radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qad nahaanaa an nastadbira alqiblata aw nastaqbilahaa nabigaa naga reebay inaan qiblada qaabilno amaan dabada u jeedino ahay aw nastaqbilahaa bifuruujina uu yidhi idaa ahraqna almaa markaan biyaha iska daadayno macnaha markaan kaadshayno wey qaala wuxuu yidhi jaabir uma ra'aytuu qabla mowtihi nabigaan arkay geeridiisa ka hor bicaamin hal sano yabuulu asagoo kaadshaya mustaqbila alqiblati oo qiblada kusoo jeeda qiblada kusoo jeeda xadiidkaasna abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja axmed ibn xambal ayaa wariyeen tirmidi xasan uu ka dhigay nawowina sharaxa saxiixmuslimka xasan uu ka dhigay ibnu mulaqinkana ibnu mulaqinna khulaasatlbetri lmuniirka wuxuu ka soo naqliyey bukhaari inuu xadiiska saxiix yeelay inuu saxiix yeelay marka xadiidka haabitka ah na wuxuu tusaa nabigu mar inuu qaabilay xadiidka oo bukhaariga muslimna wuxuu tusaayey inuu u daba jeediyey marka waxaa sugan nabigu marna inuu u daba jeediyey marna qaabilay waa suganta inuu reebayna waa suganta laasim labada xadiidna waxa ugu horeeya labada xadiid ee marka ugu horeeya lagu fiiriya waa in la jamciyo labadooda oo jamaca ugu horeeya marka waxaa lagu jamcinaa markii dhismo lagu jiro meesha rabta ujeeso markaad bannaan joogtana ha la qaabili saasaa lagu jamcinaa waxaana la idhahdaa icmaalu daliileyni owlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil mid inaad ka tagto waxaa ka fiican mid labadaba inaad ku camal fasho marka labada daliilba waa lagu camal falaa sidaasaana sida sawaabkaa ah oo raajixa ah oo xooga badan qowlka kale saasa looga xoog badany qolada hore xadiidkan cabdullahi bn cumar ee bukhaari muslim maxaad uga tagteenali markaasay yidhahdeen waxaa ixtimaali karto suurtagal ah inay nabiga khaas ku aheed taasna waxaa lagu radiyey oo la yidhi alaslu atta'asi bih asal waxa ah wixii nabiga lagu arkay ficil iyo qowla in lagu daydo saasa asala asalku ma ahan khusuusiya ilaa daliil cad uu soo arooro oo tusaya arrintaas nabigu inuu khaas ku yahay daliil cad ilaa uu soo arooro asal maxaa ah atta'asi in nabiga lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana marka sidaas weeyaan adilada loo jamciyo oo loogu wada camal falo sida sawaabka waa sidaas qoraxda iyo dayaxa iyaga ma loola jeesan karaa qoraxda iyo dayaxa haa waa loola jeesan karaa bacdu lfuqahaa waxay yidhahdaan loolama jeesan karo waana meesha ay caamadu ka keentay waxay yidhahdeen midaa kor u kaadshoo wuxuu yidhi duul culuma wareeridaanna oo maxaa dhacay dee waxay yidhahdeen looma jeesan karo qiblada xaggeeda dabada looma jeedan karo looma jeedi karo qoraxda looma jeesan karo markay dhacaydana looma jeesan karo marka meel soo hartay cirkan noo hartay wy marka horta marka hore laftirkooda way qaydeen oo culummada tiri laftirkoodu waa markay qoraxdu soo baxaydo ee ma aysan dhihin dhinacaasoo dhanba mamnuuca ma dhihin ee waa markay qoraxdu soo baxaydo qoraxduna waxay yidhahdaan waa aayatu min aayatillahi loolama jeesan karo saasay yidhaahdeen so uma jeedid marka tan waa koobaad waa midda labaad tan labaadna wax daliila warkaasu mabale sababtoo ah cirku waa aaya min aayaatillaah dhulku waa aaya min aayaatillaah dhammaan waa aayad ilahay meel aan aayad ahayn la heli maay dilada wuxu waa aayad ilahi ciladaas haddii lagu cileeyo meel aad kastood fiirida waa aaya min aayaatillaah cirka iyo dhulka iyo jihooyinkan o dhan saas darteeda nabiguna muxuuna yidhi walaakin shariquu ow haribuu nabigu amarkaasuna siiyey mana kala qaadin marka qoraxdu soo baxayda markay dhacaydo ma kala qaadin nabigu ee u jeestuna amr marka qowlkaas waa qowl daciif ah wax daliilan aan lahayn wax daliilan aan lahayn ee nabigu meesha ujeesa ku yidhi ujeeso وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي نبي نصوب صلى الله عليه وسلم قال وحيري من أتى الغائد qofkii yimaada makaanu xaaja gudashada alqaa'id hadda waxaa loola jeedaa almakaanu almuطma'in min alard dhulka meesha godan dooxada ah ama batalka ah ama godka ah dhulka meesha hooseydaa loola jeedaa oo marka hore xaaja gudashada lagula dhuuma jiray intaan suuriyaale waxaas la samaysaan man atalqaa'ida qofkii taga makaanu xaaja gudashada falyastatir dadka ha iska qariyo rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud ayaa wariyey xadiidka marka ugu horreeya wahmiyaa ku jiro xaafidku waa ismoodsiiyey markuu leeyahay can caaisha ee xadiidku waa min xadiidi abi hurayra horta xadiidku abu daawuudku ku yaallaa waana min xadiidi abi hurayra ee min xadiidi caaisha maahan taas waa wahmi xaafidku uu ismoodsiiyey wey xadiidkuna waa daciif xadiidkuna waa daciif sababta uu la daciifayna waxay tahay xusayn alxubraani xusayn alxubraani ayaa sanadka uga jira xaafidu dahabi wuxuu sheegay inuu majhuul yahay waa taabici waa majhuul lama yaqaan sidaas ayuu xaafidku waxa weya xaafidu dahabi uu ku sheegay miisaanka xaafid ibn xajarna taqriibkuu ku sheegay inuu majhuul yahay xusayn alxubraani wuxuu ka wariyey abu saciid abu saciid اlkhayr ayuu ka wariyey abu saciid alxubraani alayha asagana abu saciid alxubraani laftirkiisana waa mukhtalafun fiihi waa la isku haystaa qaar waxay lehin waa saxaabi qaarna saxaabi ma ahan inuusan saxaabi ahayna xoog badan oo uu majhuul yahay asagana marka kan horena waa waa majhuul abu saciidkuna waa majhuul laba majhuul ayaa ku jirta sidaas darteeda xadiidku haabit maahana waa daciif laakiin xukunka xadiidku uu tusaya oo waa maxay marka qofku xaajo gudanaa inuu inta fogaado dadka iska qariyo oo uu dadka ka dhuunto xukunkaas waa xukun haabit ah waxaana horay u soo ogaano ka soo qaadayna xadiidkii muqiira ibnu shucba oo nabiga sala allahu calayh wasalam markuu xaajo gudanaayu yidhi weysada iisoo qaad nabigu waa tegayuu yidhi ilaa uu iga dhuuntay ilaa uu iga qarsoomay marka waa shay sharci ah weliba inuuan cawradiisu muuqan waa waajib inuu asaga dhammu qarsoonaa waa sida fiican oon isaga loo jeedin laakiin waajib maaha laakiin waajib maxaa inaan cawradiisa la arag oo qofka cawradiisa inuu qarsado adilada caamkaa ayaa tusayda adilada caamka ah ayaa tusayda waxaa ka mid ah xadiidka cabdullahi bni cumar kaana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam idaa araada alxaajata tanaxa markuu nabigu rabo inuu xaajo guto waa fogaa jiray walaa yarfacu thawbahu xataa yatnuwa min alardi nabigana marada kor uma qaadi jirin markuu meel banaana fadhiisayo ku xaajo gudanayo maradiisa kor uma qaadi jirin ilaa uu dhulka udhawood u dhowaado markuu dhulka kusii dhow yahay ila asagoo taagna marada kor qaado cawrada muuqane xadiidkaasna abu daawuud iyo bayhaqi ayaa wariyeen sheekh naasir diin albanina silsilatu xadiisi saxiixa juska saddexaad safxada lixdanaad ayuu ku sheegay waxaa la mid ah xadiidkii bahzi ibnu xakiim oo uu yidhi xadaanii abi can jadii qaala qultu yaa rasuula allah cawraatuna maa na'ti minha wamaa nadaru cawrooyinkeenna maxaan ka tegaynaa maxaan la imaanaynaa nabiga sala allahu alay slm wuxuu ku yidhi ixfad cawrataka cawradaada as qari oo xifdi cawradaada xifdi ilaa min zawjatika zawjadaadoodan ka xifdayn maahane iyo wamaa malakad yamiinuka addoontaada inta kale qof kale yuu arag cawradaada asalku waa saas markaasaan ku yidhi rasuulka allow haddaan ragga gabalkood rag kale la joogaan ka waran nabigu wuxuu idhi in istadacta allaa yaraaha axadun falaa yarayannaha haddaadba awooddo qof yuusan arag cawradaada markaasaan idhi yidhi faidaa kaana axadunaa khaaliyan keligeen haddaan nahay dharkama iska dhiga karnaa qaala wuxuu idhi faallaahu axaqu an yustaxyaa minhu allaaba u xaqnimo badan in laga xishoodo marka qofku cawradiisa waa inuu ku dadaalo inuu qariyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed ayaa wariyeen imaamu tirmidi waa xadiis xasan ayuu yidhi kadalika sheekh naasuddiin albanina xasan uu ka dhiga xadiiskaas marka qofka cawradiisa inuu dadka ka qariyo ilaa cidda loo fasaxay maahane waa shay laazim ah waa shay laazim ah inuu hadda asaga dham u qarsoomo ama dhismo galo ama uu fogaadaana waa sida sii fiican laakiin waajib maahan taas inuu qarsoomaa ee inaan cawradiisa la araga waajib ku ah inaan cawradiisa la arag ayaa waajib ku ah wa canhaa can caaisha radia allaahu canhaa caaisha waxaa laga wariya ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa idaa kharaja markuu ka soo baxo min alqaa'idi makaanu xaajo gudashada qaa'idka waa meeshuu ku xaajo gudanaa ama waa bannaan ama waa dhisma meesha rabto hato meeshu lagu xaajo gudanayo wey qaala nabigu wuxuu dhihi jiray gufraanaka as'aluka allah waxaan ku weydiisaa gufraanaka mafcuulun lificlin maxduuf gufraanaka as'aluka allah waxaan ku weydiisanaa gufraanaka dembi dhaafkaaga saasuu dhihi jiray saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu alay slam akhrajahu lkhamsatu shantiyaa soo saareen wa saxaxahu abu xaatim abuu xaatim ayaa saxiix yeelay waalxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka waa xadiid haabit oo saxiixa ahlcilmi badana saxiix yeeleen sida xaafidku sheegay abu xaatima ka mid a xaakima ka mid ah waxaa ka mid a imaamu nawowi raximah llahu tacaala adkaarka iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar wuxuu ku saxiixiyey nataa'ijuafkaarka waxaa ka mid a alcalaama sheekh naasirdiin albani oo irwaau lkhaliilkaasna ku saxiixiyey markaa xadiid haabit oo saxiixa weeye wuxuuna faa'iideynayaa qofka marka uu meeshuu ku xaajo gudanayo ka soo baxo inuu ducadaa aqriya inay sunno tahay sidaas ayuu tusaa wa canhaa caaisha waxaa laga wariy ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa idaa kharaja markuu ka soo baxo min alqaa'idi makaanu xaaja gudashada qaala wuxuu dhihi jiray qufraanaka ey as'aluka allah waxaan ku weydiisaa wey qufraanaka qufraanaka dembi dhaafkaagaan ku weydiisaa waxay la macno tahay aayadda qur-aanka gufraanaka rabbana ay la mid tahay nas'aluka gufraanaka taasoo kale wey akhrajahu lkhamsatu wasaxahu abu xaatim walxaakim marka waa sunno sidaas waajibna ma aha de waa waajib ma aha waxaanu leenahay dee amar kuma soo aroorin nabigu ma amrin waa ficil mujarada nabigaa sameeyey ficil mujarada weeye ficilka mujaradkaa hadday xaqiiqo tahay oo la hubsado inuu nabigu u sameeyey liqasdi lqurba inuu alle ugu dhowaado waxaa laga qaataa qowlka qawiga ah oo usuuliyiinta waa isku khilaafaane qowlka qawiga ah ugu xooga badan waa in laga qaato sunanimo haddii la hubsado nabigu ficilkan inuu u sameeyey cibaado darteed ilaa afcaal waxaa jirta nabigu dabiici u sameeyo haddii hadda nabigu socdo waa soco jira nabigu soo maaha la dhihi maa waxaa laga faa'iidaya in socodku sunnayi maxaa yaele cibaado uma soconaye waa dabiici dabeecaddaa keenayda haddii nabigu wax cuno la dhihi maa in wax la cuno waa sunna ee waxaa dabeecaddaa keenayda laakiin qaabku u cunayaa la fiiraa qaabkaas uu cunay oo uu ilaahay dartiis uu sameeyey qaabkaasaa laleeya waa sunna amaa ficilkan laftigiisa dabeecaddaa keenayda in wax la cuno qofku ma noolaan karo haduusan wax cunin marka ficilka nabigu hadduu dabiici u sameeyey wuxuu faa'iideeya ibaaxa bis hadduu laakiin cibaad ahaan u sameeyey uuna ficil keliya yahay uusan amrin waxaa laga faa'iidaa waa maxay sunanimo qowlka qawiga waa qowlkaas qowlkaas wey marka inay sunata laga qaadana waxaa jira waxyaalo kale oo ay dadka yir yidhaahdaan oo ay sheegaan fuqahadana waa sheegaan xadiis daciifana waaba ku sugnaaday waxaa ka mid a in la yidhaha alxamdu lilahi aladii adhaba canii aldaa wa caafaani alxamdu lilah aladii adhaba cani اldaa wacaafaani ibnu maaja ayaa wariyey sanadkiisu waa daciif sanadka waxaa uga jira ismaaciil ibni muusa ismaaciil ibnu muusa albasri uma almaki abu zurca wuxuu yihi basriyun daciif axmed ibn xambal wuxuu yihi munkaru اlxadiid caliy bnu madiini bukhaari sheekiis wuxuu yihi laa yugtaba xadiiu layskuma lugooyo lama qoro xadiidkiisa waxaasoo dhan waxaa sheegay xaafidu dahabi kitaabkiisa miisaanlictidaalku ku sheegay marka kaasaan caamadu taqan badanaaba daciifka iyo iyo saxiixa badanaaba shaydaanku wuxuu faafina daciif saxiixa badanaaba wax ku camal falaa waa yari waxyaalaha la yaab kale ka mid maxaa yeelay waxa weeye shaydaanku marka horeba dikriga ilahi waa inuu qofka ka celiya hadduu ka celi waayana saxiix iyo daciif dee isku si ula dagaalami maa ilaa isagu diin saxiixu aad ula dagaalama soo maha marka waxba taasa akrin taasa akrina waxaa tidhaha kufraanaka dhig kufraanaka ilaahay wax la mahadiyo waa yahay sababtoo ah markii ugu horreeyey cuntadaas waad waa u baahneed isagaa ku sii waa cunto haddana cuntadaas in lagaa soo bixiyaad u baahanta hadday dhexda caloosha iska fadhiisato waa cudur haddana iyadi marka marka horena isagaa ku siiyey markii dambena dhibkeedii asagaa kaa saaray ilaahay weyna mahaduu leeyahay awalan wa aakhira marka ducadaasaa saxiixa taas dadkaa la baro qufraanaka alxamdu lilahi ladii caafaanii alxamdu lilahi aladii adhaba cani اladaa wa caafaani kaas waa daciif kaasa looga digo daciifku waxaa nooga filan saxiixa wa can ibni mascuudin qaara waxay leeyihin haddee alxamdu lilaahi aladii adhaba cani اladaa wa caafaani ilaahay in la mahadiyaa ma waxbay dhibeen kaas maxaa loogu jawaabaa waxaa loogu jawaabaa saciid ibn musayib kelimadii qaaliga ahayd uu ku jawaabi jiray kelimadaas waa in qofku xifdisan yahy salaada subax markii la adimo laba ragca la tukadaa soo ma ah labadii ragco markii la tukaday mid ka badan tukaayuu ah markaasuu yihi war jooji nabigu labu tukan jiray salaada markii la adime kama badi jirin markaasuu yihi ilaahay ma salaadu io cadaaba salaadan tukaa mogta waa mucaanid warkiis markaasuu yii ilaahay salaad kuu cadaabi maa laakiin sunna khilaafiduu kuu cadaaba nabigu labuu tukaday haddaad wax kala tukato nabigiiaad khilaaftay khilaafkaasa ilahay kuu cadaaba kuu naara ha marka qofka hadduu waxa weeye weligaa waa inaad sunnadaas xifdisanta hadal aad u qiimo badan wey soo ma jeedid marka waxaa la yidhaha qofku hadduu shay wanaaguhu sameeyey fiiri laakiin meeshiisii maa meeshaas nabigu ha lagu sameeye ma dhihin soo maaha waxa weye waa inaad jawaabtaas aad taqaan oo ah hadduu ku yidhahdo mucaanidnimo la yimaad markaas mar hore sunnada loo sheega waa la yhaha sunnadu waa saas qofkii qayrku sunnadaasu qaadana waran dambena keeliba ma mid mucaanidoo madax adaga marka jooga oo le ilaahay ma dikrigan alxamdulilah mi aniga ilahay io cadaaba hay halayna alxamdulilah waa le alxamdulilah waxba ma halaydo iyadu laakiin nabi khilaafidda meeshaas wey meesha lagu bacay oo lagu hoogay taasaa wa halaynayda kadaa nabi khilaafidda maxaa yeelay tanaa nabigu yidhi tan dheh khalaas qof kastoo mucaanida taasaa loo diyaariya wa can ibni mascuudin cabdulaahi bni mascuud waxaa laga wariya radi allahu canhu qaal cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi ata nabiyu nabigaa yimid sala allahu calayhi wasalam oo aadaya loola jeeda ata nabiyu nabigaa aaday alqaa'ita makaanu xaaja gudashadii fa amaranii wuxuu ii amray an aatiyahu inaan u keeno bialaaati axjaarin saddex dhagax saddex dhagax ii keenuu yidhi fa wajadtu waxaan soo helay xajarayni laba dhagax walam ajid haalian dhagax saddexaadna sooma helin fa ataytu nabiga waxaan u keenay birawsatin digay weliba digaygaasu digay dameeruna aha oo waxa weya ibnu khusayme riwaayadiisa caddaynayda digay dameer iyo laba dhagax u keena riwaayadda abu waxa weeye ibnu khusayme saxiixiisa ku wariyey aa caddaynayda oo leh digay dameer aan u soo helay fa wajadtu low xajarayni wa rawsata ximaaray leeda riwaayadaas marka intaas u keena macno weynayna ku fadhidaa digay dameer inuu aha inaad ogaato fa akhadahumaa waa soo qaaday nabigu sal lahu ala fa akhadahumaa wuu qaatay labadii dhagax wey fa akhadahumaa labadii dhagaxa nabigu qaatay wa alqaa waana tuuray alrawfata digaygii wa qaala wuxuuna yidhi haadaa kanu rigsu najaas wey waa najaas uu yidhi nabigu inta tuuray haadaa rigsun rigsigu waa rigsi rigsiga waxa weeyaan ibnu khusayme wuxuu yidhi hiya rigsun najaastaa la yidhaahdaa sidaas ayuu yidhi sidaas oo kale fayuumi misbaaxulmuniirka wuxuu yidhi alrigsu bilkasri huwa rigsu waa najaasta wa kullu mustaqdarin iyo wax kastoo la qurunsado taasaa la yidhaha fayuumiga saasuu ku leeyahay misbaaxulmuniirka sidaas ayuu ku leeyahay maadada markuu ka hadlaayo rakasa maadadaas markuu ka hadlaayo akhrajahu lbukhaari xadiidka imaamu lbukhaari ayaa waxa wariyey ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid saxiixa imaam lbukhaari ayaa soo saaray wazaada zaada axmed axmeda wuxuu ku ziyaadiyey axmedna waa wariyey xadiidka marka marka zaada axmed axmed ayaa wuxuu ku siyaadiyey iyo wa daara qudniyu daara qudni i'tiinii iila imaw biqayrihaa midaan aad ii keentay qayrkeed orod ii keen ii soo bedel tan waa najaasi oo midka dhagaxii saddexaad ayla ka dhimane midkaas qayrke waana siyaadadaas waa saxiixa sida muxaqiqa samiir uu leeyahay marka xadiidkan waxaa laga faa'iidin koow oo caddaynaa in saddex dhagax qofkii dhagxaan ku astajoona ay waajib ku tahay saddex waana sidii horan kusoo ogaanay xadiidkii salmaan farisi saddex lagama yaray karo waan annaga hore uga soo hadalnay dhagax weyn oo saddex geeslana inay ahlucilmigu yidhaahdeen waa la mid taasaa laga faaiidaa waxaa kaleeto oo ay caddaynaydaa marka masaladaasna khilaafaa bayna culamaa ka jira laakiin haddee qowlka qawiga waa qowlkaas sababtoo xadiidkan waa caddaynaa ibnu mascuud xadiid kaloo cabdullah ibn mascuud oo waxa weeyaan muslimkana waan soo sheegnay habeenkii dhoweed oo nabiga sala allahu calayh wasalam asna uu sidaasoo kale saddex dhagax uu amray sidaasoo kale caaisha laftirkeeda xadiid ayaa ka sugan ay wariday abu daawuud waxa weynaya nasaa-i iyo axmed iyo daaruqudni ay wariyeen oo saxiix ah oo ay tidhi nabigaa yidhi idaa dahaba axadukum ila alqaa'idi falyastadib bialaaati axjaarin fainaha tujziu canhu saddex dhagaxa kuweysajooda waa ka gudaydaa marka axaadiistaas waxay wada tusayaan dhammaan inaan saddex laga yaray karin weliba xadiiska salmaan waxaa ku jiray waxaa ku jiray nahaanaa an nastanjiya biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku esajoogno nabigu waa naga reebo marka nahyi wey nahyiguna muxuu faa'iideeyaa taxriim amarna waa ku sugnaadoo xadiidka caaisho ku jiraa falyastadib bialaaati axjaar saddex ha isku nadiifiyo ka amarkuna wuxuu faa'iideeyaa wujuub ayuu faa'iideeyaa xadiidkan cabdullahi mascuudna waxaa ku jirta inuu nabigu amray oo u diray saddex marka dhammaan axaadiistaas waxay tusayaan inaan saddex laga yaray karin in laga yareeyaana xaaraam tahay haddii laga yareeyana aysan gudayn sidaas ayuu tusaa xanafiyada iyo maalikiyada iyadu waxay qabaan laba dhagax inuu gudayo laba dhagax ayaa gudayda yihahdeen sababtoo a nabiga sala allahu alay waslm xadiiskan waxay yihahdeen cabdullahi mascuud markuu saddex u diray labu u keenay yihahdeen cabdullah kii saddexaadna nabigu uma dirinay yihahdeen malaha riwaayadaasaysan eegin laakiin haddee riwaayadda axmed iyo daarulqudni ayaa tusayda u diray tii saddexaad haddaan xataa riwaayadda la dhihi lahaa ma sugno oy dhacdo in la isku khilaafana waxay yidhahdeen ahlucilmigu amarkii horaa taagan soo nabigu marka hore saddex uma dirin markuu saddex keenay hadduu laba ka qaato mid tuuray amarkii sidii u taaganya waa laga sugo cabdullaahi marka lagama faa'iidayo inuu nabigu labadii ku kaaftoomay hadduu inta nabigu u diray saddex uu keenay labo iyo digay oo digaygii nabigu tuuray amarkii horaa taagan marka waa inuu inta dhaqaaqo keeno waxaa kaloo dhici karta nabigu inuu isagu mid saddexaad keensaday marnaba kuma taallo kumana cadda in waxa weeyaan laba lagu kaaftoomay sidaas darteeda sida sawaabka ah qowlka qawiga ah waa inaan saddex laga yaray karin waa inaan saddex aan laga yaray karin sidaas weeye wa can abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay nahaa wuu reebay an yustanjaa in lagu astajoodo bicadmin laf aw rawfin ama digay wa qaala nabigu wuxuu yidhi innahumaa labadoodu laa yudahiraani ma dahiraan rawaahu daarulqudni yaa wariyey wa saxaxahu waana saxiix yeelay daarulqudni oo wuxuu yidhi isnaadu saxiix diidkan daarulqudni ayaa wariyey waana saxiix yeelay xaafidkuna waa kan ka soo naqliyey waxa weeyaan mana tacqiibin marka inuu sallimayo sidaasaa ka muuqata xadiidku wuxuu faa'iideynaa marka in digayga iyo lafta aan lagu asajoo karin oo aysan asajo noqonayn taasuu tusaa inaysan aan waxa weeyaan lagu asajoo karin taasay tuse cillada maxay tahay cillada xadiidkan wuxuu leeyay wax ma dahiraan digaygu hadduu yahay waxyaalaha aan la cunin hilibkooda digaygiisa hadduu yahay sida dameeraha oo kale iyo hadda waa najaas marka najaasuna wax ma dahirto waa nabi soo ogaanay shayga lagu asajoo saddex shardi inuu lahaado inuu daahir yahay inuu qaalic yahay inuusan muxtaram ahayn saddexa shardiyaa la rabi marka hadduu digay xoolaad yahayna oo daahirana waxa weeyaan ciladiisa xadiidka cabdullah mascuud oo saxiix muslimka ayaa caddaynaa habeen dhaweydna aan darsigii hore ku sheegnay oo nabigu uu sheegay sala allahu calayh wasalam inay cunaan jinniga xoolahooda taasaa caddayna amaa lafta xadiidkan wuxuu caddeeyey inuusan wax dahirayn sababtaysan wax u dahirayna waa dhaladii oo kale waa ka sidbeen nijaastaba qaban mee laftu ilaa qaalic inuu yahay shardiyaheeda laftuna qaalic maahan waa ka sidbanay cilo kale laakiin xadiiskii saxiix muslimkaa caddeeyey oo ah waxa weeyaan neef kastoo bisinka lagu gowraco waxa weeyaan hadhow jinnigu waxay helayaan markuu ugu hilib badnaa isagoo ah hilibkaasay cunayaan marka yaan looga asajoona nabigu yidhi sala allahu calay wasalam oo waxaa loo diidaa in laga najaaseeyo walaalaheena jinniga ah laftooda marka ciladaas xadiiskaas uu sheegay kanuna cilada uu sheegay waa inay isan isanu meeshii dahirin xadiidku macno kaluu faa'iidayna xadiidkan oo waa maxay qofku markuu dhagax ama warqad ku esajoodo dhagaxaanu ma mubiixa mase waa mudahir labadaas qowlaa jirta qowlaa wuxuu leeyahay oo ahlucilmiga aqwaashooda ka mid ah marka qofku dhagax ama ku esajoodo ama wax la mid ah shaygaasu mubiixa la idhahdaa macnaha inuu cibaadaysto salaadii tukada u bannaane daahir maahana meeshii ma dahirayo saas waa qowl qowlna wuxuu leeyahay maya waxa weeyaan waa dahiraya waa dahiraya qowlka marka raajixa ah waa inuu dahirayo waa inuu dahirayo sababto xadiidkan muxuu ku cileeyey nabigu sala allahu calayh wasalam lafta iyo digayga muxuu ku cileeyey innahumaa laa yudahiraani labadooda waxaan loogu asijooy waxba dahiri mayaan macnaheedu waa maxay kuwa kale waxbay dahirayaan wey dhagxabu dahira ilaa haddii dhagaxuna uusan wax dahirayn ee ciladaanu faariqa ma noqotin wax wax lagu kala saara ma noqotin marka inay dahirayaan wey marka qofka dhagaxa kusajooda waa isdahiray waa isdahiray marka dhagaxa lagu asajoonayana qofku inuu masaafir yahay iyo inuu muqiim yahay iyo inuu mariid yahay iyo inuu saxiix yahay waa isku mid qof jiran iyo qof caafimaad qaba iyo musaafir badda agteeda inuu joogo biyahayso inuu sanaysan waa isku mid oo daruuro ma ahan dhagax ku asajooshadu bal saxaabada qaar badanoo ka mida biyahaba kuma asajoojin waa la yaabi jireen qaarkood waaba diidi jireen qaar ka mida laakiin hadde biyaha laftigooda in asajooji karo waa haabit waad noo suganta axaadiis saxiixaan kusoo ogaanay nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabada inay u qaadi jireen biyaha sida xadiiska waxa weeye muqiira ibnu shucba iyo kii anas ibnu maalik iyo wiilka ansaariga ah kuwaasoo dhanaa haabit ah oo tuusaya bal caaisha waaba amri jirtay waxay dhihi jirtay gabdhaha dumarka waxay dhihi jirtay war raggiina amra inay biyaha ku asajoodaan anugu waa ka xishoonaa ma amri kareen amra raggiina saasay dhihi jirta laakiin najaasada marka lagu suulinaya dhagaxa ama warqadda makaankii ay ka soo baxday waa markay joogto iyo inta un caada ahaan ay gaarto hadday kaadidii ama saxaradii ka gudubto makaankii oo meel kale ay gaarto oo sida caadada meeshay ka soo bixi jirtay aan ahayn dhagax iyo warqadu kaa dahiri maydo dhagax iyo warqadu kaa dahiri maydo biyaad u baahanta maxaa yeelay najaasada in dhagax lagu suuriyo si guud ahaan looma hayo sharciga keliya waxaa la hayaa marka la asajoona bis meeshaas ayadiana lagu gaabsana marka meeshii sharcigu kusoo arora lagu gaabsana hadday marka makaankay ka soo baxday ka tagto najaasadii oo meel caada ahaan aysan gaari jirin ay gaarto intii caada ahaan ay gaari jirta dhib male meel kale hadday gaarto meeshaas biyo inaad uga mayrtay noqonin laakiin meeshaas dhagax kaa dhagax haddaad uga tirto waxba ka tarima ama warqad aad uga tirto waxba kama tarayo laasim inaad biyo ku mayrto waana sida madhabka xanafiyada maalikiyada shaaficiyada xanaabilada iyo qayrkoodba aimo khilaafta waa jiraan oo aan badnayn oo yidhaahdeen maya meeshii ay gaartaba waa looga tiraa laakiin qowlkaas waxa weeyaan adiladii ma waafaqsano de adiladu waxayna bartay marka uu najaasadu soo baxda meeshaas ay ka soo baxda in looga tiro ee in si guud meeshii najaasa lagu arkaba lagu suuli karo dhagax taas lama hayo taas lama hayo marka waa in lagu gaabsado intii sharciga lagu arkay wa can abi hurayrata abu hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulki ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam istanzihuu iska fogeeya min albawli kaadida fa ina caamata cadaabi alqabri cadaabulqabriga dhammaantiis minhu kaadida xaggeedu ka ahaaday rawaahu daarulqudni ayaa wariyey walilxaakim xaakim waxaa u sugnaaday akharu cadaabi alqabri cadaabulqabriga badankiisa min albawli kaadidu ka ahaaday wa huwa xadiidkan xaakimna saxiixu lisnaad sanadkiisu waa saxiix sanadkiisu waa saxiix xadiidka qaybta hore oo abu hurayra oo uu wariyey daarulqudni daarulqudni wuxuu yidhi asawaab annahu mursal sida sawaabka waa inuu mursal yahay oo abu hurayre aysan ku jirin sidaas ayuu yidhi qaybta inta hore oo ah istanzihuu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu marka mursal hadduu yahay dee mursalkuna waa min aqsaami daciif wey mursalkuna min aqsaami daciif weeye waxaa kaloo ku jira sanadkiisa moxamed ibnu sabaax nin la yidhaahdo xaafidu dahabi tarjamadiisa wuxuu ku yidhi miisaanka basriyun can ashari samaan laa yucrafu wa khabaruhu munkar wuxuu yidhi wuxuu wax ka wariyaa ashar asamaan mana la yaqaan xadiisku wariyaana waa munkar saasuu yidhi xadiidka uu wariyey axmed iyo daarqudni iyo xaakimaa wariyey midda kale oo midaan xaakim uu tiriyey marka kaas ahlucilmi badanaa saxiixiyey xaakim wuxuu yihi saxiixun calaa shardi shaykayn saxiix weeye waana calaa shardi bukhaari wa muslim wax cilaana uma ogi bukhaari muslimna sooma saarin imaamu tirmidi wuxuu yidhi bukhaariyan weydiiyu xadiiskan wuxuuna yidhi waa saxiix waa saxiix uu yidhi bukhaari cilalkabiirku tirmidi saas ku yidhi daaruqudnina wuxuu yidhi waa saxiix marka xadiidkaas intaas dambe ayaa saxiixa intaas dambe aa saxiixa xadiidku wuxuu faa-iideynayaa inay waajib tahay qofka banu aadamka ah muslimka inuu iska ilaaliyo oo uu ka fogaado kaadida oo aad iskaga ilaaliyo ka fogaanshadaas marka waa laba sifo marka horeba meesha uu ku kaadina inuu iska fiiriyo oo meel kaadidii ka soo laabaydo kusoo firdhaydo inuusan ku kaadshin duu meelay kaadidiiba ka soo laabaydo jirka ku daadaydo ama dharkiisi waa khatar marka hore waa inuu fiirsado oo hadday meel duuratoo dhulka iska burburiyo hadday dhul adag tahay oo kale waxa weeyaan calaa kulli xaal meel kaadidu ka soo firdhayda waa inuu iska ilaaliyo marka uu waxa weeyaan dhammaystana wixii jirkiisa gaaro waa inuu iska nadiifiyo oo iska mayro deg deg iskaga mayro ama meeshay ka soo baxday ha ahaato ama meel kale ha ahaato waa inuu deg deg iskaga mayro marka kaadida waa in aad la yskaga ilaaliyo cadaabulqabriga agarkiisuna wuxuu ka yimaadaa kaadi la iska ilaali waayo marka kaadida la iska ilaali waayona waa labadaas dariiq in marka hore ay kugu firdhatay oodan iskaba ilaalinba ama waxa weeyaan marka dambe aadan iska mayrin ama waxdan ayadii socoto biyo ku daadidood haddana ay dib ka shubmaydo marka waxaasna waa in qofku iska ilaaliyo waa inuu qofku iska ilaaliyo xadiiska hadde bukhaari muslimna nabigu sala allahu alay slm waa kii labada qabri soo maray oo yidhi labadan waa la cadaabaa waxa loo cadaabaana maahan dembi ay ka tegi waayeen maaha waa dembi si fudud ay uga tegi kareen inahuma la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin fii kabiirin macnaheeda maaha dembigu kabiire maahan maaha bal xadiid kaluba nabigu ku yidhi wa inahu la kabiirun kabiire waaye laakiin ka tegidiisu ma cusla waa waxaad iska ilaali karto iska tegidiisu ma weyne marka mid waxaa loo cadaabah uu yidhi dadku isku dirdiri jir dadku u kala warqaadi jir hebel wuxuu yidhi heblaaya waxay tihi hebelaa wuxuu yidhi kuwa saas kaba shaqeeyaa jir oo shaqadooda bays wax kale ahayn cadaabulqabriga ilahay ku gubaa kuwaas dadka dadka isku dirdira waxa weeyaan waana waxa ummadaha muslimkaa burbursha waa waxaas namaam a la yidhahda jannada ilaahayna ma galo namaamka qofka ah jannada ilaahay ma galo qabaa'il dhamuu isku dira reero dhamuu dumiya waxa weya masaajid dham oo laysku qarxinaa arkayda oo waxa weya macnaha inta laysku kiciyo kanuu asagu diin ma barto masaajidkaanuu fadhina waa dhegaysanaa kaasuu u tega markaasuu leey shiikh sheikh hebel maanta saasou yidhi markaasuu leeya saasou yidhi ha aduuna kuula dan lahaaba maanuu ila dan lahaa ha anna saasaan ka iri markaasuu soo qaadaa markaasuu leeya saasou yidhi kaasuna intaas khaasa dhan fadhi kudirirku la tegaa markaasuu leey hebela hebel kusoo booday oo xalay oo hebel haddee dhulku la galay hebel shaqadiisu waa intaas wax diina ma barto hebel waa taqaana waad aragteen ha shan iyo toban sano qaaraan naqan saasay ahaayeen maanta kaadin sida layska mayr ma yaqaanin intiiu ka shaqeynaa wax kale kama shaqeeyaan hebela hebel dhulka la galay hebela hebel la booday hebela hebel waxa way saaxada ka saaray waa uu namaam namaam hadda jannadana ma galo cadaabu qabrigana waa leeyihi marka ummadoo dhan waa xaaraan laysku diro qabaa'ilka waxa wey nin iyo zawjadiis dariska iyo dariska kale labada gabdhood labada nin kulli culummada caamada dhammaan waa xaaraan namaamkuna laa khayra fiih waa wax ayaan daranoo weliba dadnimo xumana waa tustaa daciif inuu yahana waa tustaa laakiin kaadida oon layska ilaalin waa kabiira ma ahan saqiira imaamulbukhaarina baabu u qabtay inay kabiire tahay baabun min alkabaa'ir allaa yastatira min min bowlihi kabiire inay tahay imam bukhari saxiixiisa ku sheega marka waa dembi weyn oo kabiira waa in aad la yskaga ilaaliya waa in aad la yskaga ilaaliya oo labadaas qaabba la yskaga ilaaliya wa can suraaqata ibni maali suraaqata ibni maali waxaa laga wariya radia allahu canhu qaal suraaqata ibni maali waxaa laga wariya qaala inuu yidhi callamanaa rasuulullah rasuulkii allahna baray sala allahu calayhi wasalam fi lkhalaa'i xaaja gudashada sida loo xaaja guto an naqcudda inaan ku fadhiisanno cala alyusraa lugta bidixda ah oo wanansiba aan taagno alyumna lugta midigta ah rawaahu lbayhaqiyu bayhaqiyaa wariyey bisanadin daciif sanad daciifa ayuu wri ku wariyey oo waxaa lagu wariyey min dariiqi rajulin min bani mudlaj can abiihi qaala qadima calayna suraaqatu ibnu jucshum faqaala marka saasaa loo wariyey marka waa sanad daciif ah sanad daciifa weeye sababta dacfigana laba rajul oo mubhamaha ku jirtaba oo waxa weeyaan sanadka markii sidaas loo wariyey laba waxaa ku jirta waxa weyn dariiqa la waa sheegnay maxamed ibn cabdiraxmaan can rajulin min bani mudlaj can abiih marka rajulkaas waa mubham aabbihiisna lama yaqaan waa la mid aabihiisna waa la mid oo lama yaqaan maxamed ibn cabdiraxmaankuna waa majhuul marka xadiisku aad u daciif u yahy xadiidka saxaabiga wariyey suraaqat ibnu maalik suraaqat ibnu maalik waa saxaabi waxaa la ihahdaa abu sufyaan aa la idhaha kunyadiisa magaciisana waxa la hahda suraaqat ibnu maalik ibnu jucshum aa la idhahdaa ibnu jucshum ayaa la idhahdaa bidami اljiim wa sukuun اlcayn almudlajiy alkinaaniy qudayd ayuu degi jiray reer madiinuu ka tirsanaa nabigeenna subow sala allahu calayh wasalam markii uu hijroonayey uu faras dheereeyo kusoo cayriyey oo yidhi anaa soo qabanaayo ilaa waa tii qurayshu tiri ninkii keena ama nolol ama geeri moxamed boqol halaad buu leeyay marka farasuu kusoo cayriyey si uu nabiga u gato waa intuusan islaamin markaas muslim maaha kadibuu islaami doonaa markuu nabiga ku soo dhow yahay aa faraskii adimadiis dhulka la go-een markaasuu yihi or maxamed waa iga fuji waa kaa tega ballan miya haa ilaahw ka fuji waa ka fog caadi uga fog marka qofna kutusi maayo yihi xataa dadna u sheegi maayo meeshaanu sii socda dhihi maayo bal kaliya meesha in iga fogdo ilaaha kaa fuji yidhi marka ammaanna waa u qoray nabiga sala lahu ala sl inaan muslimiintu dilayna waa u qoray fatxulmakku islaamay marka fatxulmaka ayuu islaamay fatxulmakau islaamay marka saxaabigaas jaliilkaa weeye kadibna wuxuu dhintay afar iyo labaatan hijriyadu markay ahayd khilaafadii cumaan ibni cafaan sidaas weeye can suraaqat ibni maalik radi allahu canhu qaal callamanaa rasuululahi rasuulka allahna baray sala allahu calayh wasalam fi lkhalaa'i makaanu xaaja gudashada dhexdeeduna baray fi lkhalaa'i ey fii shani lkhalaa weeye makaanka lagu xaajo gurto arrintiisuna baray sida loo fadhiisanaa an naqcudda inaan fadhiisanno calalyusraa lugta bidixda lugta bidixda ciribteeda inaan lagu fadhiisto wa nansiba aan taagno alyumna lugta midigta marka qofku xaaja gudashada u fadhiisanaa si wasaqdu uga soo baxdo si fudud uu lugta midigtaana dhulka dhigo oo uu taago jilibkeeda kor u taago bidixda ciribteedana ku fadhiisto rawaahu bayhaqiya weri bisanadin daciif oo waa sida ugu fiican waxay leeyihin ahlulcilmiga iyo dhaqaatiirta qaabka ka midaba waxa weeyaan sida uu waxa weeyaan albasaam uu kusoo raraayo tawdiixulaxkaamka wuxuu leeyahay adibada waxay sheegeen sida ugu fiican ee wasaqdu qofka uga soo bixi karto inay tahay marka laakiin xadiisku waa daciifo xukun laga qaadan maa sidii uun asaga ufudud u fadhiisana qofka sidii u fudud uu u fadhiisana ila xadiidkii waa daciif xukun lagama qaato xadiis daciife wa can ciisa ibnu yasdaad ciisa ibnu yasdaad waxaa laga wariyey can abiihi abiis wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa baala markuu kaadiyo axadukum qof idinka mid ah falyantur ha dhufdhufto dakarahu dakarkiisa alaaa maraatin saddex mar ha dhufdhufto si kaadidii ku baaqiga ahee tubada dhexdeeda ay usoo baxdo rawaahu ibnu maajaha wariyey bisanadin daciif sanad daciif ah ayuu ku wariyey xadiidkan waa daciif waa xadiis daciifa sababu dacfihi sababta uu la daciifay xadiidka sababta uu la daciifay waxay tahay sanadka ayaa waxaa ku jira rijaal oo mutakalam ah oo sanadka sida loo wariyey waxa weeye min dariiqi zamca ibnu saalix can ciisa ibnu yasdaad alyamani can abiihi sidaas ayaa loo wariyey sanadka sanadka sidaas ayaa loo wariyey min ariiqi sidaas ayaa sanadka loo wariyey marka sanadkan waa sanad aan mustaqiim ahayn oo daciif ah waa sanad daciif ah sababta uu la daciifayo waxaa ka mid a zamcat ibnu saalix waa mutakalam culimmada agarkoodu inuu daciif yahay ayay ku tageen culimmada agarkoodu inuu daciif yahay ayay ku tageen axmed ibn xambal ayaa daciifiyey ibnu maciin ayaa daciifiyey abu zurca iyo ibnu xibbaan iyo kuwo kale nawowi wuxuuba yidhi waaba laysku waafaqay inuu daciif yahayba inuu daciif yahay waa laysku waafaqay sidaas ayuu yidhi nawowi raximah llahu tacaala waxaa kaleeto cilo kaleeto ah oo xadiidka intaas kaliya ma ahane ciisa ibnu yasdaad laftirkiisa oo aabbihiis ka wariyey aabbahaas saxaabi ma ahan hadduusan saxaabi ahaynna marka wuxuu noqonaa xadiiskii mursal mursalkuna wuxuu ka mid yahay min aqsaami daciif mursalkuna wuxuu ka mid yahay min aqsaami daciif marka aabbihiisna saxaabinimo uma sugna uma sugna ciisa ibnu yastaadka laftirkiisa iyo aabbihiisna waa majhuul ayaa la yidhahdaa labaduba ka cilal badan ayaa xadiidka ku jira ilaa saddexdaas cilo ayaa ku jirta xadiidka saddexdaas cilo oo waxa weya zamcat ibnu saalix oo daciif ah ciisa ibnu yasdaad can abiihi marka ciisa ibnu yasdaad iyo can abiihi labadaasba waxa weya waa laba majhuul weeye can ciisa ibnu yasaad can abiihi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idaa baala axadukum qofkiin markuu kaadiyo falyantur ha dhufdhufto waxa weya yantur natara oo nuun iyo ta ah nuun iyo ta nuun iyo ta falyantur ha dhufto oo waxa weyan ha dhufdhufto dakara dakarkiisa alaaa maraatin saddex mar si oo markaas kaadida ku baaqiga ay usoo baxdo wey saasuu xadiidku marka wuxuu faa'iiday laha hadduu haabit noqo lahaa hadda haabit ma ahane inay sidaasu sunno tahay waana sida ay sunneeyaan fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada xadiidkii laakiin waa daciif sidaas darteeda qowlka sawaabka ah waxa weya sunno ma aha natrigu sunno ma ahan natriga iyo waxa weeyaan saltiga iyo saltigana waa in la deliigo salka laga bilaabo ilaa fooda lasoo deliigo si ay kaadidu uga soo baxdo natrigana waa in la dhufdhufto labadaba waxa weeya shekhulislaam ibn taymiya wuxuu yidhaahdaa waa bidca sida saxiixa ah bal waxayba gaarsiin kartaa qofka waswaas marka dambe waswaasay gaarsiin kartaa inuu qofku waswaaso marka dambe oo us yidhahda kaadidu kaa dhammaamin sida mukhtaarkaa sida uu yidhi imaamu nawowi raximahu llahu tacaala waxay tahay dadku inay kala duwan yihiin qofkii og oo huba in kaadiyu ka imaanaydoon kaadidii sidaas ku dhammaan waa inuu kaadida iska dhammeeya waa waajib ilaa uu gaaro halabatu danni inuu is yihahdo kaadi dambe kaa imaamay waa waajib inuu kaadida iska dhammeeyo qofkii aan ogeyn in kaadi dambe soo imaanaydana waxa weya in kaadida inta u fadhiisto markay ka go-do ha iska istajoodo khalaas wuxuu yidhi weliba shekhul islaam ibnu taymiya waxaa la idhaha uu yidhi waxaa la idhahdaa ka darci in taragtahu qara wa in xalabtahu darra waxa weeyaan xoolaha naasahooda haddii la liso waa dararaan soo maaha haddii la daayana caana kuma yaalin naasaha kuma jiraan waa iska sugnaadaan haddaad tiraa kaadida maanta o dhan ka keenaa maanta o dhan waa kasoo shubmin marka joogsanme ilaa marka dambe kaadidu ay joogsan diido uu kugu dhaco cudurka la yidhahdo tasalsululbow kaadi aan joogsaynba ilaa aad gaarto marka waxba ha dhufdhufan waxbana ha la rafaadin markay kaa dhammato iska istajoo mar haddaadan yaqiinsan in kaadiyu imaanaydo laakiin haddaad hubto ama oo sida qaalibka aad aragtay waa inaad kaadida iska dhammayda maxaa yeele in cadaabulqabrigu ka yimaado waanagii soo ogaanay marka si dabcigay kaadidu iskaga baxay adugu balaayo iyo waxa weya shaki iyo waswaas iyo hisgelin وعن بن عbاس cبداللh بن cbاس waa laga wariy رضي الله عنهma أن النبy nabga sلى الله عليه وسلم سأل waa weydiiyey أهل qbا أهل qbا ayuu nabigu weydiiyey faqاalوu waxay yidhaahdeen إnaa anaga نuطبc waan raacsiinaa الxijaaرaةa dhagxaanta almaaءa biyaan raacsiinaa rawaaه الbزاar bزaara xadiidkaana wariyey bsnadi ضaciif sanad ضaciif ah ayuuna ku wariyey bزaar xadiidka kaas waa daciif qaybtaas hore oo bazaar uu wariyey waa daciif sababta uu la daciifay cilada waxaa sanadka kaga jira muxamed ibnu cabdulcasiis ibnu cumar azuhri muxamed ibnu cabdulcasiis ibnu cumar azuhri nasaa-i wuxuu ihi waa matruuk ibnu abi xaatim wuxuu yihi aabaheyaan weydiiyey abu xaatim araasi wuxuu yidhi hum alaaatu saddex wada dhalatay weeye muxamed ibnu cabdilcasiis cabdulaahi bn cabdilcasiis cimraan ibn cabdilcasiis wahum ducafaau lxadiid saddexduba daciifay ku yihiin xadiidka laysa lahum xadiidu mustaqiimun hal xadiis oo toosan ayaga dhow ma laha marka saddexdaba meeshaad ku aragto waa inaad ogaato in aaadiis xadiistoodu ay daciif tahay hayamina tadciifka xadiidkan la tadciifiya wuxuu ka soo naqliyey bukhaari markaa xadiis sugan ma ahan xadiisku waa xadiis daciifa wa aslu xadiiska asalkiisu fii abi daawuud ayuu ku yaalaa iyo wtirmidiyu wasaxaxa waxaana saxiix yeelay ibnu khusayma min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu biduuni dikri lxijaara dhagxaanta laakiin kuma jirto xadiidka waxa weeyaan asalkiisa abu dawud iyo tirmidi ah oo ibnu khusaymana uu saxiix yeelay waa min xadiidi abi hurayra horta min xadiidi ibni cabaas ma ahan mana ku jirto dhagxaanta oo waxa weyan xadiidkaas kale wuxuu ahaa dhagxaana kuma jirine waxaa soo degtay oo ahlu qubaa ku soo degtay aayadda ilaah uu yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallaahu yuxibu lmudahiriin aayaddaasaa kusoo degtay lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmi markii ilaahay tilmaamayey ilaah wuxuu yidhi masaajidkaas waxaa jooga rag jecel inay isdahiraan ilaahayna waa jecel ya kuwa isdahira markaasaa nabigu weydiiyey sal allahu alay slam uu yidhi ilaahay waa inan ammaanaye maxay tahay wuxaynu ku ammaanay marka waxay yidhaahdeen oo waxa weeyaan annaga waxaan deris la nahay ahlu kitaab niman ah ayaan deris la nahay waxay sameeyaan marka nimankaas aan deriska la nahay yahuuday ahaayeen yahuudaan deris la nahay waxa weyan biyey ayagu ku asajoodaan sidiiyaan yeelno biyaan ku asajoodno marka sidaas weeye marka xadiidka intaas ayaa saxiixa kaasaa saxiixa wuxuuna saxiix laftirkiisu ku yahay marka oo shawaahid iyo laysku dardaro weeye ee maahane xataa laftirkiisu sanadkiisa mid mid marka loo fiiriyo waa daciif laakiin shawaahidiisa marka lagu jamciyo shawaahidiisuu ku noqonaa xadiidku saxiix xadiidkaas marka wuxuu faa'iideyna biyo in lagu asajoo karo oyna fadli badan yihiin oy dhagxaanta ka fadli badan yihin intaasu tusa maxaa yaele ilaahay waa ku ammaanay sidaasay marka maadaama ilaahay ku ammaanay oo ilaahayna jecel yahay sifadaas waxay tusaydaa biyaha lagu asajooda inay ka fadli badan tahay warqadaha iyo dhagxaanta lagu asajoodo taasay tusayda marka saddex shay ayaa aa sugnaa ayaa soo aroortay aan idhaahdee aa sugnaatay maahane saddex shay aa soo aroortay dhagxaan keligooda in lagu asajoodo xadiis saxiixay ku soo aroortay sida xadiiskii salmaan kii cabdullahi bn mascuud kii caa-isha waana suganta waxaa kaloo sugan oo haabit ah biyo keligooda sida xadiidkii muqiire iyo xadiidkii anas iyo qayrkood iyo xadiidkan abu hurayra waxaa kaleetoo soo arooray in marka hore inta warqad layska mariyo najaasta kadib iyo lagu asajoodo sida xadiidkan cabdullahi bn cabaas waa daciif marka kano ma sugna in la jamciya laakiin ka nadaafad ahaan in qofku marka horeeto inta wasaqda dhagax ama qori ama se warqad iskaga suuriyo kadib iyo iskaga mayro sidaasaa nadaafad badan nadaafadan ka hadlayna hadda laakiin waa sunno markaan leenahay daliilay u baahanta daliilay u baahanta in la jamciyo inaan idhaahno waa sunno daliilna ma sugna saas darteed waxaan leenahay waa nadaafad badan tahay saasaa nadaafad badan laakiin waa sunno ma dhahayn ilaa daliil loo helo daliil haabita daliil haabitana lama hayo daliil haabitana lama hayo daliil haabitana lama hayo wallahu subxaana wa tacala allahuma sala allah calaa nabiyina maxamed su-aalo dhowra ayaa jiray su-aasha koobaad waxay ahayd waxay ahayd su-aasha koobaad mobileka qur-aanku ku duuban yahay mobileka qur-aanku ku duuban yahay ma la taaban kara ama qur-aankii oo dhan ah ku duuban ama cod ha ahaado ama qoraal ha ahaado ma la taaban kara iyadoon la weyse qabin maadaama musxafkiiba la taaban waayey waa la taaban karaa mobilekana lama yidhaahdo mobileka lama yidhaahdo musxaf marka qofkan weyse qabina qaadan kara waana taaban karaa canjaladaha qur-aanku ku duuban yahana waa la mid taas waa sidaas su-aasha kale su-aasha kale waxay tahay waan garannay in farjiga taabashadiisu weysada burido ee duburka taabashadiisu weysada ma burida waa masala khilaafiya laakiin qowlka raajixa wuxuu yahay inaysan jebin qowlkaasaa raajixa sababtoo daliil male daliil male layskagamana qiyaaso karo waana sidaa madaahibta gobolkooda ay ku tageen marka ma jebido weysada su-aasha kalena waxay tahay diyaarad haddaan ku safrayo ma layga rabaa maxram gabara nala hale waxa weeyaan haddaan diyaarad ku safrayo maxram ma layga rabaa haa nabiga xadiidka bukhaari iyo muslim salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi gabadha waxa weeyaan ma safri karto maxram la-aan mana kala qaadin nabigu diyaarad iyo baabuur iyo lugta iyo gaari ee nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofkii gabadhaho safraydaa uma bannaana inay safarto maxram la-aan marka xukunku safarkuu ku xidhan yahay waa sidaas